bismillaahi raxmaan raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu dhegeystayaal subax wanaagsan kusoo dhowaada warka subaxnimo raadho muqdisho madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya oo booqosha ku jooga dalka turkiga ayaa waxa uu booqday mid ka mida jaamacadaha dalkaasi ku yaala oo ay wax ka bartaan ardayda soomaaliyeed ee ku sugan dalkaasi magaalada qaahira ee dalka masarna waxaa lagu soo gebagabeeyey shirka guddoomiyayaasha baarlamaanada jaamacadda carabta kaas oo gebagabadiisna laga soo saaray warmurtiyeed khuseeya dalalka ku bahoobay ururkaasi howlgal lagu adkeynaya amniga magaalada tan muqdisho ayaa xalay waxaa ciidanka amniga ay ka sameeyeen xaafado ka tirsan degmooyinka gobolka banaadir iyadoo intii howlgalkaasi ciidamada ay ku guda jireen ay soo qabteen hub iyo dadkii watay munaasabad lagu taageeray musharaxnimada madaxweynaha dalka jamhuuriyadda jabuuti oo ay ka qayb galeen madaxda dalkaasi ayaa lagu qabtay magaalada jabuuti gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho ayaa faahfaahin ka bixiyey heshiis magaalada istanbuul oo kula sixiday dhigiisa magaaladaasi akhbaaraadka caalamiga dhegaystayaal waxaa ugu waaweyn afar ruux oo rayda ayaa la sheegay inay geeriyoodeen kadib markii toogasho xiriir ay ka dhacday gobolka kansas ee waddanka maraykanka intaasi waa qodobadii wararkeena uga door karoona ayay ahaayeen dhegaystayaal haatanna warkii oo faahfaahsan madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud oo ku sugan dalkaasi turkiga islamarkaasi magaaladaasi istanbuul ugu qaybgalayay shirkii looga hadlayay aayaha soomaaliya ayaa waxa uu booqday mid ka mida jaamacadaha ku yaala dalkaasi turkiga oo ay wax ka bartaan ardayda soomaaliyeed ee ku sugan dalkaasi dhegeystayaal warkaasi dib ayaan ugu soo laabanaynaa magaalada qaahira ee dalka masar waxaa lagu soo gebagabeeyey shirka gudoomiyayaasha baarlamaanada jaamacadda carabta kaas oo gebagabadiisna laga soo saaray qodobo muhiima oo khuseeya dalalka ku bahoobay ururkaasi cabdilfataax daahir jeete oo qaahiro ku sugan ayaa warkan noo soo diray gebagabada shirka madaxda baarlamaanada dowladaha carabta waxaa laga soo saaray warmurteed ka kooban dhowr qodob waxaana warmurteedkaasi shirka ka akhriyey xogayaha guud ee jaamacadda carabta nabiil al carabi iyadoo ay ugu badneyd warmurteedka wada shaqaynta ay yeelanayaan baarlamaanada dowladaha carabta sidoo kalena waxaa goobta ka hadlay gudoomiyaha baarlamanka carabta axmed maxamed albarjaan oo isaguna tilmaamay in shirkan uu muhiim ahaa haddaba gebagabada shirka kadib gudoomiyaha baarlamanka federaalk soomaaliya mudane maxamed sheekh cusmaan jawaari ayaa raadiyo muqdisho iyo telefishinka qaranka soomaaliyeed waxa uu faahfaahin ka siiyey shirka waxyaabihii ugu muhiimsanaa ee intii uu socday laga soo saaray waxaa arrimo badan oo maarata baarlamaanka carbeed iyo iyo midowda baarlamaanka carabta in maarata ay siday ugu howlgali lahaayeen si midnimo uga howlgali lahaayeen iskaashiga arrimaha arrimaha siyaasadda arrimaha bulshada arrimaha garsoorka arrimaha sugidda amniga qaranka carbeed iyo haddii aad ku rooyahay arrimaha dhaqaalaha iyo arrimaha bulshada gaar ahaan waxaa kaloo aada lagu yani midaynta howlaha hay-adaha carbeed jaamacadda carabta hoos yimaada oo dhan sideebaa howlahooda loo mideeyaa waxay adaydan arrin oo aada looga dooday maalgashiga carabta dalalka carbeed in horitadin la siiyo dalalka carabta in maalgashiga lagu sameeyo taas waxay ahayd arrin aad ay ugu nuxnuuxsadeen guddoomiyaasha baarlamaanka si arrimaha dheelitirnaanta iyo dhaqaalaha dalalka carabta ay usoo kacaan
dhinaca kale gudoomiyaha baarlamanka soomaaliya mudane maxamed sheekh cusmaan jawaari ayaa tilmaamay in dalalka carabta ee guddoomiyaashooda baarlamaanada ay shir ka qayb galeen ay si aada u bogaadiyeen guulaha iyo horumarka soomaaliya hadda ay samaysay gaar ahaan baarlamanka soomaaliya guulaha uu ka gaaray dhanka sharcidejinta uu tilmaamay in shuruucdii ugu dambeysay ee baarlamanku ansixiyey carabtu ay aad u danaynayaan taasina ay gacan ka geysanayso maalgashi lagu sameeya soomaaliya iyo mahad gaaraan u celiyey sida ayaamahan dambe ay jaamacada carabta iyo baarlamaanada carabtaba ay ahmiyad usoo siinayaan soomaaliya si gaar ah barnaamijyo gaara ayaan u codsanay in markaa iskaashi aan la samayno baarlamaanka carbeed ee guud iyo barlamaanbarlamaan oo guddoomiyaasha aan mid mid isu arkaynin ayagana aan wadahadal la yeelano waa uga mahad celiyey sida wanaagsan markaa ay ay noo soo dhoweeyeen sida wanaagsan ay xaaladda soomaaliya iyo sharci dejinteeda ay uga warqabaanna waa arrin aad iyo aad u wanaagsan shuruucda oo ugu dambaysay ee baarlamaanka soomaaliyeed ugu gudbiyeen aad iyo aad bay ugu riyaaqeen sida maalgashiga kan ka mid ah oo ka mid yahay sifaynta lacag been been abuurta iyo waxyaabaha noocaas oo kale yani shuruucda ayaamahan siiba shuruucda gudubtay kalfadhigan toddobaad aad iyo aad bay ugu riyaaqeen waxay arkeen in baarlamaan dimuqraati ah shaqaynaya oo xeer caalami ah ayaa ku soo socdo ayay arkeen ammaantaasna yani aqoonsigaasna way sameeyeen oo ogaalkaas annagoon ka warqabin markay ii sheegeen anaa la yaabay inay sida nolol socdeen aad iyo aad badan maxas shirka madaxda baarlamaanada dowladaha carbeed ee lagu qabtay xarunta jaamacadda carabta ee magaalada qaahira ayaa ah shirkii ugu horreeyey ee ay yeeshaan madaxda baarlamaanada dowladaha carbeed iyadoo shirkana la tilmaamay inuu muhiim u yahay wada shaqaynta baarlamaanada carabta cabdifataax daahir jeyte raadiyaha ee telefishinka qaranka soomaaliya qaahira
masane jeyte haatan dalka turkiga madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliya oo boqosho ku jooga dalka turkiga ayaa waxa uu booqday mid ka mida jaamacadaha dalkaasi ku yaala oo ay wax ka bartaan ardayda soomaaliyeed ee ku sugan dalkaasi wariyahena bashiir khaliif gaani ayaa warkan turkiga inoogu soo diray
madaxweyne xasan sheekh maxamuud iyo xubnaha uu horkacayo ayaa maanta soo gaaray magaalada bursa ee wadanka turkiga halkaasi oo ah magaalada afaraad ee ugu weyn uguna dadka badan wadankan turkiga madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa waxaa ku soo dhoweeyey magaaladan duqa magaalada buursa iyo safiirkii hore ee turkiga u joogay soomaaliya jamaaludiin oo hadda ah mudano ka tirsan baarlamaanka wadanka turkiga madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa booqday xarunta looga arrimiyo magaaladan buursa waxaana guddoomiyaha magaalada buursa uu sheegay inay aada ugu faraxsan yihiin in soomaaliya uu turkigu gacan qabto islamarkaana dhinacyo badan uu ka İnşallah bugün sizin Bursa'yı ziyaretiniz, Bursa ile Somali arasında, Bursa ile Afrika kıtasının geneli arasında ilişkilerimizin gelişmesinde bir milat olur diye temenni ediyorum.
waxaan aaminsanahay booqashadaadii maanta inay noo tahay ee, taariikh biloowa oo buursa iyo soomaaliya xiriirka ka dhexeeya xoojin doonto khaasatan guud ahaanna ee, afrika iyo buursa xoojin doonto ayay noo tahay Biz çünkü Somali'yi Afrika'nın giriş kapısı olarak görüyoruz.
waxaan annaka soomaaliya u aragnaa afrika albaabka laga galaayo inay tahay Tabii bizim en büyük şanslarımızdan bir tanesi Sayın Milletvekilimizin Somali'de kurucuydunuz değil mi Sayın Büyükelçi? Kurucu Büyükelçi olarak Somali'de bulunmuş olması, Somali'yi çok iyi biliyor olması, Afrika kıtasını biliyor olması da Bursa-Somali ilişkileri, Bursa-Afrika ilişkilerinin gelişmesinde bizim en büyük şansımız.
waxaa kaloo nasiib noo ah in ee, ee, maaragta doctor kani inuu uu maaragta uu maaragta buursa kasoo jeedo ee, asaga oo maaragta safaaradii ugu dambeysay oo oo ugu horeysay oo soomaaliya laga furo ee, 91-kii kadib in uu asaga aas-aasay oo asaga bilaabay khaasatan afrikan xiriirkeeda uu aada u yaqaanay afrika guud ahaan aada u yaqaanay inuu reer buursa yahayna ee, jansi kaloo fiican ay noqto madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa sheegay in soomaaliya aanay ka maarmin weli gacanta walaalaha turkiga waxa uuna mahad ballaaran uga celiyey turkiga taageerada xilligeedii ku soo aaday ee ay walaalahooda soomaaliyeed siiyeen waxaa bursa ay caamka ku tahay oo warshadaha baabuurta iyo mashiinada iyo textileka iyo waa waxa soomaaliya maanta fursad badan ay ka furan tahay marka albaabada soomaaliya waa idiin furan yihiin soo dhawaad fariinta dadka turkiga oo dhan aan gaarsiinay ee dadka reer bursana maanta aan gaarsiinayno guddoomiye waxawaaye soomaaliya waa dalkiinii dadka soomaaliyeedna aqoontiina iyo xadaaradiina qadiimka ah way u baahan yihiin ee fursadaha soomaaliya ka jira oo soomaalidu keligeed aanay ka faa-iideysan karin inaad kala faa-iideysataan oo dalka aada timaadaan oo aada wax ku yeelataan aada iyo aad ayay waxay noogu tahay priority ama muhiimada koowaad intaa kadib ayaa waxaa madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk ah ee soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud uu booqday xarunta jaamacadda lagu magacaabo uludag oo ku taalla magaalada bursa taasi oo ay wax ka bartaan in ka badan lixdan kun oo arday ah islamarkaana ka kala yimid dalal ka badan boqol iyo afartan waddan ardayda wax ka barata jaamacaddaasi waxaa ka mid ah koob iyo labaatan arday oo soomaaliyeed kuwaasoo qayb ka ah ardayda soomaalida ah ee aqoon kororsiga usoo raadsaday wadankan turkiga haba ugu badnaadeen ardayda deeqaha waxbarasho wadankani uu siiyey madaxweynaha waxa uu khudbad uu ka jeediyey jaamacadda islamarkaana ay fadhiyeen kumanaanka ardayda ah ee dalalka kala duwan ka socday uu ku sharaxay xaaladda soomaaliya ay ku sugan tahay xilligan marxaladihii ay soo martay iyo sida dalkeenu ugu diyaarsan yahay maalgashi lagu sameeyo iyo weliba horumarin dalka qaybihiisa kala duwan ku faafta war now, one and only Soomaaliya war, which is the fight- oo the marxalado war kala against duwan the soo martay extremism.
hadda waxaa ka socda hal dagaal dagaalkaasi oo ah mid argagixiso waxaa nahay dalka keli ah ee ka guulaystay argagixisada marka la eego gudaha dalka dagaalka aanu kula galnay ee aanu kaga guulaysanay awal al-shabaab waxa ay haysteen inta badan soomaaliya hadda ma jirto meel iyaga gacanta ugu jirta waxay horey u soo weerari jireen xarumaha dowladda federaalk ah sida xeryaha ciidamada wasaaradaha iyo qaybaha kale hase ahaatee hadda waxa uu dagaalkoodu ku soo haray oo keli ah inay weeraraan goobaha shacabka ku badan yahay sida maqaayadaha suuqyada iyo meelaha kale iyagoo adeegsanaya weeraro nafti halignimo oo gawaari lagu soo qarxiyo ama qof isqarxinaya uu wato waxaan rabaa inaan wax yar ka sheego xiriirka soomaaliya iyo turkiga ra-iisul wasaaraha turkiga xilligii uu ahaa madaxweynahan hadda talada haya laba kun iyo koob iyo tobankii oo soomaaliya uu soo booqday waxa ay ahayd meel boqolaal kun oo soomaaliyeed ay abaaro darteed ugu baabi'een n g o-yada dadka u shaqeeya xitaa ma ku dhiiranayn in soomaaliya ay gudaha u galaan hase ahaatee waxaa gargaarka turkiga iyo tegitaanka ra-iisul wasaare urdugan ay albaabada u fureen in soomaaliya adduunka oo dhan indhihiisu ay ku soo jeestaan islamarkaana deeqo kala duwan dadka soomaaliyeed ay helaan soomaaliya aada buu uga muuqdaa gargaarka walaalaha turkiga ayuu yidhi madaxweyne xasan sheekh maxamuud oo khudbad ka jeedinayay jaamacadda uludeg oo ku taala magaalada bursa ee waddanka turkiga bashiir khaliif gani s n t v bursa turki
maxsaned bashiir howlgal lagu adkeynaya ammaanka magaalada muqdisho ayaa xalay waxa ay ciidamada amniga ay ka sameeyeen xaafado ka tirsan degmooyinka gobolka banaadir ciido howlgalkaasi lagu soo qabqabtay hub hub iyo dadkii watay howlgalkan habeennimadii xalay ciidamada amniga ee dowladda soomaaliya ka sameeyeen xaafadaha ka tirsan degmooyinka dhirkenley hodan iyo degmooyin kale ayaa waxa ay ciidamada intii ay howlgalkaasi wadeen ay soo qabqabteen hub iyo dadkii watay kuwaas oo lagu eedeeyay ama lagu tuhunsan yahay inay ka dambeeyaan kooxaha nabadiidka ee dhibaatooyinka amni xumada ka wada magaalada muqdisho afhayeenka wasaaradda amniga ee dowladda soomaaliya ayaa waxa uu warbaahinta u sheegay in wasaaradda amniga ay qorsheynayso islamarkaana howlgaladan ay noqon doonaan kuwa joogtaa si loo adkeeyo amniga magaalada muqdisho munaasabad lagu taageerayay musharaxnimada madaxweynaha jamhuuriyadda jabuuti oo ay ka qayb galeen madaxda dalkaasi ayaa lagu qabtay dalka jabuuti gaar ahaan magaalada caasimadda Ja- jabuuti mika-iil cabdirashiid bare ayaa warkan jabuuti ka soo diray
xafladan ballaaran oo lagu qabtay xarunta koorniishka oo ku taalla caasimadda waddankani jamhuuriyadda jabuuti ayaa waxaa ka soo qayb galay ilaa toban urur oo ka tirsan ururada bulshada rayidka ee ka jira waddankani jamhuuriyadda jabuuti ururadan kala duwan oo iyagu si iskooda isku soo abaabulay ayaa waxay ka kala yimaadeen qaybaha kala duwan ee xaafadaha ku yaala caasimadda waddankani goobtaa ku soo bandhigeen heeso iyo weliba erayo ay ku taageerayaan madaxweynaha waddankani jamhuuriyadda jabuuti mu- mudan ismaaciil cumar geelle in mar afaraad uu xilkaasi isku soo sharaxo waxaana isku soo baxa dadweynahani ay iyadu muujinaysaa sida shacbiga jamhuuriyadda jabuuti gaar ahaan ururada bulshada rayidka ay qayb uga yihiin taageerada madaxweyne ismaaciil cumar geelle qaar ka mid a mas-uuliyiintii halkaasi ka hadlay ayaa waxa ay sheegeen inay aada ugu faraxsan yihiin in shacbiga iyo mas-uuliyiinta waddankani jamhuuriyadda jabuuti ay idlahaanba isku raacsan yihiin in madaxweynaha jamhuuriyadda jabuuti uu waddanka sii hogaamiyo shanta sane ee soo socota waxaana xafladan laf ahaanteeda ka soo qayb galay kooxo badan oo iyagu horey ugu jiray mucaaradka islamarkaana qayb ka ahaa xubnaha ugu cadcad mucaaradka waddankani jamhuuriyadda jabuuti kuwaasoo iyagoo goobtaa ka soo jeediyey erayo ay ku tilmaamayaan in madaxweyne geelle uu yahay hogaamiye u qalma inuu waddanka hogaamiyo islamarkaana ay ka soo laabteen howlihii mucaaradnimo ay dadkaasi ku jireen dee taasina oo aniga mii sheego oo shalay meeshaa joogay ma qaldaleen dhahay maantana meeshaa joogay ma qaldin waxaa leeyahay qof kastoo shaksiyaba xoriyad buu leeyahay xoriyaduna waa waxa ku hadlayna weeyaan dhaama xoriyad baa leeyaho shalay markaa macaaradka gelayay cidna ima imanoydeen imaydeen aniga lugaheega ku tegey dee maanta markaa halkan joogana cidna ima iman imay keenin aniga halka soo joogsaday jabuuti oo ka soo kabanaysa saboolnimadii iyo baahidii ku aadaneed dhinaca waxaynta ayaa waxa ay iminka cagta saartay dhabbaha horumarka mikaa'iil cabdirashiid bare raadiyaha telefishinka qaranka soomaaliyeed jabuuti
mahadsaned mikaail gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho ayaa faahfaahin ka bixiyey heshiis magaalada istanbuul uu kula saxiiday dhigiisa magaaladaasi mudane yuusuf xuseen jimcaale oo ka mid ahaa mas-uuliyiintii shirkii aayaha soomaaliya istanbul lagu soo gebagabay ka qayb galay ayaa waxa uu intii halkaasi uu ku sugnaa uu heshiis dhanka iskaashiga magaalooyinka istanbul iyo muqdisho uu la saxiiday dhigiisa waxaana heshiiskaasi markii uu saxiixay kadib waraysi la yeeshay wariyana bashiir khaliif gaani waxaana uu weydiiyey heshiiskaasi iyo waxyaabaha uu ku qotomay
istanbul maayarka istanbul aad iyo aad yaan horta dowladda istanbul aad uga mahad celinaynaa maayarkeeda iyo maamulkiisaba maayarka hadda ka hor waxaad ogsoontihiinba dowladda istanbul mantaaneynta muqdisho iyo istanbul ayaa hadda ka hor lagu wada hadlay kala go ayaa galay taas ayaan dib cusboonaysiin ayaan sameynay shalay ayuun heshiis cusub ayaan kala seexanay sidii arrimaha ayaga usii socon lahaayeen sidaas si lamid ah ballanqaadi ayaa jiray ilaa soddon bas ayaa noola ballan qaaday waxaan u sheegnay in debdemisaduna nagu yaryihiin waxay yidhaahdeen debdemis ayaan kugu soo diri doonaa waxay kaloo soo diri doonaan shan iyo tobanka bisha maarso dad daraasa ka sameeyo waxyaabaha anaga aan dalbanayn oon rabno iyo waxaan iska kaashalayn intaba
horey waxaa jira dowladda hoose ee xamar iyo dowladda hoose istanbul heshiis ay u gaareen qeyb kamidan waa la fuliyay waxyaaba badan baa muqdisho laga qabtay hadda heshiiskan cusub ee aada cusboonaysiisay marka laga soo tago basaskan maxaa kamid a waxyaabaha dowladda hoose lagu deeqi doono ama mashaariic ay ku fulin doonaan shan iyo tobanka maars markay yimaadaan ayay ka dambey doonaan wixii kale oo ka dambeeyo laakiin waxaan u sheegnay basaskan la siinaya inagoo uga mahad celinayno waxaan u sheegnay laakiin in loo baahan yahay wadooyinka ay ku socon lahaayeen laftirkooda maadaama hadda shacabka muqdisho ay bilaabeen in intiis abaabulaan wadooyinka ay samaystaan taas ayaan rabnaa inaan weli sii dhiirigeliyo taas ayaanaan rajeynayna haddii ilaa yidhahdo inay wax nagala qaban doonaan basaskan maamulka gobolka banaadir lagu deeqay sidee u adeegsan doontaan ma waxay noqon doonaan basas dadweynaha qaado oo dowladda hoose ay leedahay si lacaga ku qaado mise dowladda hoose ayaa isticmaali doonto bas waa garan kartaa sidiisaba bas dad unbau qaadaa ee suuq dhagaxna laguma qaado marka dad unbau qaadi doonaa waxayna naqon doonaa waxaan rajeynaynaa inaan soo celinno basaska berigii la dhihi jira abuuraas iyo kulyoriga manishibi iyo waxaasaan rabnaa inaan soo celinno laakiin waxaa ka horeeya wadooyinka ay ku shaqay lahaayeen ayaan rabnaa inaan inagoo shacabkeena iyo ganacsatadeena iyo anagoo kaashanayno dadkeena iyo adaa caalamiga ah iyo turkiga lafturkiisa anagoo kaashanayno inaan wadooyinka diyaarinaan rabnaa haddii ilaa yidhaahdo taas ayaan rajeynaynaa inay basaskii magaalada ay ka shaqay doonaan
adiga waxaa tahay duq magaalo oo ka cusub xilkan hadda uu hayo horey waxaa jira wadooyin badan oo magaalada muqdisho laga dhisay hadda adiga qorshahaaga cusub ee dhow iyo kan fogba maxaa kuu qorshaysa in caasimadda aad ku hormariso haddii aan la dhanka wadooyinka iyo qeybaha kale ee horumarnada intaba
anigu maalintaan imid ilaaya haddaba waxaan ka shaqaynaya kacdoonka wadooyinka kacdoonkaasaan abuurnay waxaan abuurnay fikir ah hal doolar dalkaaga ku dhiso waxaan abuurnay saaxib hagaaji hortaada mashaariicdaasaan rabnaa inaan fulino oo aan kulligood dalka ku horumarinayno wado kastooo la dhisaana waxay keenaysaa kobac dhaqaalihii ay kordhinaysaa shaqo abuurna way ka imaanaysaa marka inaan wadooyinka waaweyn aan dhisno waa ogtiintihiin wado la dhisa ma jirto ilaa wadada maka almukarama mooyaane wadooyinka kaleo dhan way burbursan yihiin wadooyinka kale ayaan rabnaa inaan dhisno sida wadnaha iyo sodonka iyo wadada aansaluuta marto wadooyinkaas iyo kulli wadooyinka ka leexdo oo farcyada ah ayaan rabnaa inaan dhisno taas ayaan rabnaa inaan dalkeena horumar badan oo dadkeena ay gaaraan dad badanna ay shaqo abuur ay ka helaan rajeynaynaa mashruucaasna waa bilowna waana socoyaa
waxaa jirta mashaariicda badanoo aada ku dhawaaqday waxay saameynayaan guud ahaan wadooyinka wadada wadnahoo kale oo hadda ku dhow wadada maka almukarama qorshe waxaa jira horey gobolka uga dhawaaqay in la dhisayo ma waxaa idinka dayact ma waxaad ku dayactiraysaan oo ku dhisaysaan mashaariicdan hadda aad sheegtay mise dowladda idinka gacansiinaya jira
wallaahi dee in wax lagu dhawaaqo waa sahlantaha laakiin in wax la fuliya ayaa ayaa culus marka waxaan rabnaa xiliyada dhowow soo socda wadada wadnaa inaan dhagax dhigno ay dhaqaaqdaan rajeynayna haddii ilaa yidhaahdo annaga iyo cidda kaloon la kaashanaba
munaasabad ay soo qabanqaabiyeen maamulka degmada xudur oo lagu furayay xafiiska maamulka degmada xudur ayaa maanta lagu qabtay gudaha magaalada xudur waxaana kasoo qayb galay dhammaan ururada bulshada rayidka qaybahooda kala duwan saraakiisha ciidanka qalabka sida ee soomaaliya booliiska nabad sugidda saraakiil ka socotay ciidanka ethoobiya xafladan oo ahayd mid si weyn loo soo agaasimay islamarkaana lagu soo bandhigay waxqabadka maamulka degmada xudur ayaa waxaa sidoo kale shahaado sharaf lagu guddoonsiiyey gudoomiyaha gobolka bakool maxamed cabdi tol ururo hay-ado iyo shakhsiyaad ay maamulka degmada xudur ku tilmaameen in ay muteysteen shahaado sharaftani ugu horeyn waxaa ujeedada xafladda sharaxaad ka bixiyey gudoomi ku-xigeenka degmada xudur ahna gudoomiyaha guddiga qabanqaabada munaasabadani aadan abdi cabaarey wuxuuna sheegay in maanta ay tahay maalin husid mudan يمكن دولتنا من فوقنا حافظتنا ويأتي إلى المعدي إننا بفرح يوم ونقف معنا على تضحك على منكم جيسي برنامجكم حفلتها هاي قربهم نسي أمامهم وياجوا إلى انتم بسرعنا لكن كان حصدقوا بالنيرة كانت كل هاي نظام المسؤول هذا محمد علي مسؤول مسؤول ورئيس الجمهورية استمتع حركة جمهورية الفدرالية الصومالية نيوزني
waxaa sidoo kale munaasabada ka hadlay malaaqali aadan wiir oo u mahad celiyey maamulka degmada xudur
maamulkii oo dhan ka magaalada Suubi andaga sirgaamada Suubi anta maaraya oo maaraya sirgaamada Suubi eediyada maaraya jun sadayna maaraya oo dadka oo dhan oo qurtaan maaraya degmada Suubi kuma markaa ku weyn waana bisagay oo maaraya lamaan weeyo sadaan degmada Suubi bisagay gobol gobol bisagay adiga gobol bisagay lama kaalin disbo aadin yeeni qobdan taliyaha ciidanka etoobiya ee degmada xudur gaashaanle gerey oo munaasabada ka hadlay ayaa sheegay in howlgalkii ugu dambeeyey oo maleeshiyaadka kooxda ugus oga saari lahaa qaybo ka mida gobolka bakool uu hadda bilowday
Wadur naftiye. Wajid. Tijeglo. Kulunjerer bu inil qabdu toon ka dara leer tayen ho bileer. Intaasna laakiin idinma tarano ama soomeyni atigalahayan yowgaataan fadee.
gabagabadii munaasabada waxaa soo xiray gudoomiyaha degmada xudur ahna kusimaha gudoomiyaha gobolka bakool maxamed macalin Runtii eelaan ku faraxsanna waan maan lanaane habladan abaabulkan dadkuu baray sida gudoomiye ku-geenka lamaad iyo ururada kala duwan oo ururka dhalinyarada abaabulkaasini macnaha iyogu sukaanadan iyada macnaha arrintaas qabanqaabadaas ad guulaysteen hay-ado macnaha galakujaysiya jaran maha naqaan dhammaantiyo runtii aflatan aflatan goorha isku leeyimaayeen aflatan maan dadka macnaha leendhakiyo dadweynaha reer huduurina uqeyb galanaynu talagalayo iyada dhanka maasantiin kasoo qeybgalkiisna uqeyb galan siinka maha naqaana insha allah kolley walba aan dalku ku hadalay barnaamijyo badan ugu koday diin walaalayaal un walowna marnan sida fanaaniinta oo kale ciidanka manaqaana saaxiibkaylanka manaha abwaanka manaha fanaaniinkan fanaaniinta ummada suusi sheegiyo kuraada gelyaana shahaadi sharaf adlitin insha allahu waan warsayka tala gaali doona haddii laa erer maxamed xasan cabdiraxmaan warbaahinta qaranka soomaaliyeed magaalada xudur
warkaasi aad ka dhegaysanaysaan waa raadhiyo muqdisho oo codka jamhuuriyadda soomaaliya afar qof ayaa geeriyootay kadib markii nin hubaysan uu weerar isxigiga ama toogasho isxigxigta uu ku qaaday goob warshad ah oo ku taalla gobolka dalka maraykanka ku yaala kansas sida laga soo xigtay ciidanka booliiska dalkaasi afar iyo toban qof kale ayaa la sheegay inay dhaawacmeen oo toban ka mid a dhaawacyo xalis ay ka soo gaartay toogashadaasi oo ka dhacday deegaanka heston oo ka agdhow warshad soo saarta qalabka cawska lagu jaro ninka weerarka qaaday ayaa la sheegay in la aaminsan yahay inuu ka mid aha shaqaalaha warshadaasi sida ciidanka booliiska ay sheegeen oo goor dambena la toogtay ninkaasi toogashadan ayaa ciidanka booliiska waxaay sheegeen inaysan wax xiriir la lahayn fal argagixisanimo sidaa laga soo xigtay ciidanka booliiska ee deegaanka ee weerarkani uu ka dhacay afar ka mid a dadka geeriyooday oo weerarkaasi ku geeriyooday ayaa ku dhintay gudaha warshadda nin ka mid a shaqaalaha warshadaasi oo lagu magacaabo martin sbezino ayaa waxa uu sheegay in ninka weerarka qaaday uu goobta markii weerarka dhacayay uu gacanta u haatiyay islamarkaana uu tilmaamay inuu isdejiyo ha yeeshee uu sheegay inuu qoriga ku soo taagay islamarkaana nasiib wanaag uusan markaas xabadda heleelin waxaana uu intaa ku daray inuu goobta ka baxsaday islamarkaana uu dhibaato iyo qaylo badan halkaasi ka dhacisay waxa uu sheegay in ciidamada booliiska waqti dambe ay soo gaareen islamarkaana xaaladdu ahayd mid aada u daran oo goob argagax uu ka muuqdo ay ahayd togashooyinka noocan oo kale ayaa dalka mareykanka waxay yihiin kuwo inta badan kusoo laalaabta iyadoo dhibaatooyinkaasina ee mas-uuliyiinta dalka mareykanka ay sheegayaan inay wax ka qabanayaan dhibaatooyinka qoryaha meel kasta ay yaalaan oo dadka inta iibsadaan islamarkaana ay dadku laayaan dhegeystayaal warkii subaxnimo waa idinkaga imaanayay radio muqdisho oo codka jamhuuriyadda soomaaliya subaxnimadan oo jimcaha waa naga inta warka anigoo cali cabdiraxmaan ayaa idiin soo saaray halkaan idinkala socodsiinayay faada cabdigaasna dhanka farsamada ayuu ahaa tan iyo kulan dambe nabadiin